bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne aad baan kaaga mahadnaqayaa soo dhoweynta waxaan runtii aada iyo aada kugu bogaadinaya adiga shaksiyan iyo xukuumaddaba hoggaanka wanaagsan iyo maarayntii wanaagsanay ee dagaalkan intuu socday runtii waxaa ka muuqatay guusha barwaxa ka ah hoggaamintaa ka ah marka hoggaamintaadii adiga iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo intii kale aada wadaagteen arrintaa iyadaahi waa idinkugu baraadinaya waa idin kaaga mahadnaqaya waxaan kaloo rabaa inaan runtii aada iyo aada ugu mahadnaqo shacabweynaha reer puntland meel kasta ay joogaan midnimadii ay muujiyeen wadajirkii ay muujiyeen in ay meel uga soo wada jeestaan cadowgan kusoo duulay dhulkoodii caradoodii iyo diintoodii wayna muuqatay in ay waxay muujiyeen dadka puntland midnimadooda iyo wadajirkoodu in guusha ku jirto way midoobeen meel kasoo wada jeesteen ilaahayna mahaddi waa ay guulaysteen waxaan aada ugu mahadnaqayaa ciidamada geesiyaasha ah ee puntland ee u istaagay inay difaacaan dalkooda diintooda cadowgana cashir lama ilaawaan ah siiyey aada iyo aada ugu mahadsan yihiin ilaahay waxaan uga baryayaa intii dhimatayna inuu jannadii ka waraabiyo waan ognahay iyagoo dalkooda iyo diintooda daafacayay dhinteen ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu jannadiisa ku manaysto inta dhaawacana in ilaahay uu u boogadhayo una fududeeyo caafimaad deg dega oo sariicana uu siiyo waxaan aada ugu mahadnaqayaa dumarka reer puntland sabaayadda dubayey waxaan aada ugu mahadnaqayaa dhallinyarada puntland ee dhiigga bixinayay waxaan aada ugu mahadnaqayaa odayaasha puntland ee dhiirigelinta iyo hanuuninta wanaagsan ee la gara taagnaa iyo la gara taagnaa ciidamadooda dhammaantood iyagoon kala harin waxaan rabaa inaan runtii aada iyo aad aan ugu mahadnaqo dad puntland waxaan u sheegaynaa in ay tahay mid meel kasoo wada jeedo kuna filan tahay inay iska difaacdo shabaab iyo sharwadayaal kale inay dalkeeda ka difaacdaan iyaga oon u baahnayn cid kale iyo ciidan shisheeye inay ciidooda difaacdaan waa ku filan yihiin waana ay muujiyeen inay ku filan yihiin waxaan rabnaa sidoo kale marka inaan u sheegno beesha caalamka inay puntland xaq u leedahay wixii soomaaliya loogu talagalay oo ahaa dhaqaalaha badan ee ku baxaya lagu bixinayo magaca soomaaliya lagu bixinayo nabadgelyada iyo xasulanida soomaaliya inay puntland xaq u leedahay inay qeybteeda hesho waana ognahay oo ma hesho dagaalkana puntland kelibay mar walba ku ahayd ama kii hore u socday oo aanu galgala iyo meelo kaloo badan aanu kula dagaalamay cadow ha noqotee ama kii hadda dagaalku ka dhacay ha noqotee waxaan rabnaa marka nasiib wanaag nasiib wanaag puntland waxay leedahay shacab waxay leedahay shacab diyaar u ah inay dalkooda difaacdaan waxa ay haystaanna ay ku kalsoon naftooda ku kalsoon umadnimadooda ku kalsoon diyaarna u ah mar walbaba inay dalkooda difaacdaan weeye dadka reer puntland waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto in aan cadowgan meel uga soo wada jeesano sababto waxa weeye waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaamka ah weeye waa cadow majar habaabiyey dhallinyaradeenii waa cadow diinteenii magac xun usoo jiiday weeye marka in aanu soomaali haddaan nahay meel uga soo wada jeesano midnimadeenna iyo wadajirkeenna un baanu dhammaantiin ku guulaysan karnaa cadowgaana aanu kor kaga ahaan karnaa marka in soomaaliya meela joogtaba midnimo muujiso ayaan rajaynayaa qurba joogta puntland meel walba joogta oo si runtii hadda markaan tegay waqooyiga america iyana aada u abaabulan waxaan rabnaa inaan u sheego dardaarankeygii hore oo ahaa waddanka ha yimaadaan maal gashadaan waxaa hadda kasoo soka marta waxa weeye waddanka in la difaaco oo nabadgelyadiisa la sugo marka inaad ka qayb qaadataan taakulaynta ciidamada dhiirigelinta ciidamada iyo badbaadada dalkeena aan ka badbaadinayno cadowgaas nagu soo duulay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu mar walba guushana siiyo sababto ah waxaa weeye xaq ayaanu ku taagannahay dalkayga diintayda ayaanu difaacanaynaa waan rajaynayaa inaanu ka guuleysanayno cadowga waxaan rabaa dadkan puntland inaan u sheego dagaalku ma dhammaan shabaab waa yimaadeen waa la jebiyey waa laga adkaaday hadda laakiin dagaalku waa dheeraanaya shidada shabaabna waa sii soconaysaa marka inaanaan isdhiganin oana oran waa guuleysanaye maaragtay aanu qoryaha dhigno waxa weeye inaanu utaagnaanaa lalaka rabaa inaan hadda sii feejignaana lalaka rabaa cadowgu ma uteginin mar walbaba shidadiisu waa ay sii soconaysaa ilaa carada soomaaliya laga tirtiro marka inaanu dagaalka yagu uu joogto yahay inaan ku talagalno in difaaceena aan adkaysano in aanu mar walbaaba diyaar u nahay inaanu meel saare iskana celino cadowgaas nagu soo duulay haddaan wax yar ka warramo marka socdaalkaygii waa la socotaano waxaan marka hore tegay waddanka etoobiya oon u tegay howlo badan oo nagala dhexeeya waddankaas xagga nabadgelyadu ay ugu muhiimsanayd xagga ganacsiguna uu isna ahaa waxyaabihii aan aan u aaday meesha runtii socdaalkaas markii hore aan ku tegay dalka etoobiya oo ah mid guul ku dhammaaday aan arki doonana natiijadiisii wakti aan dheerayn kabacdina waxaan tegay waqooyi america oo aan kula kulmayey madax ka tirsan dalka maraykanka oo ay ka mid ahayd ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha africa linda thomas greenfield iyo madax kale oo hay-ado kala duwan oo u s ku ka mid tahay africa ka mid tahay oo aan isleenahay kala wada hadlayna arrimaha soomaaliya iyo soomaaliya sii socodkeeda iyo sidii ay usoo u horumari lahayd waxaan kale oo socdaalkaygu ku wajahnaa inaan soo arko qurbajoogta puntland ee waqooyi america ku nool inaan uga warano dalka waxaa ka jira in ay aan kala war qaadano in aan iyana ay wixii horumar ah oo ay dalka ku saa-iidin karaana aan aan ka wada hadalnay runtiina waxaan soo arkay qurbajoog wax ku oola isleenahayna wax badan bay dalka ku saa-iidin karaan laga bilaabo hadda hawshan hadda ina kusoo korortay laakiin haddana waxaan rajaynayaa inay dalkooda ay dib usoo fiirshaan aysan ilaawin wixii ay awood hutari karaan ay talaan marka socdaalkaygaasi wuxuu kusoo dhammaaday guul kabacdin waxaa soo maray kusoo laabtay dalka etoobiya oon laberi joogay oo aan kala hadlayay arrimahan nagu soo cusboonaaday iyo arrimaha xagga milila ammaanka oon ka aragnay madaxdoodii ama haan ahaada shibil ama ahaada ciidame marka socdaalkaygaasi guul iyo kusoo dhammaaday insha allah aad baan ugu faraxsanahay wadankii oo la difaacay nabad ah xasiloon inaan soo laabto aad iyo aad bad mahadsantii